halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan barteenna internetka ee v o a somaali com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaasi aad nagala socotaan waa idaacaddeenna barnaamijka dhallinyarada maanta waa maalin arbacaa bisha meyna waa toban sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa koodiiyo barkii duhurnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo suugaanta jacburka ah
haatif baa wuxuu yidhi hawadaay balays baa kala haadsan laba ruuxa u shay wateen buu hore u haligaa hal baa iga degniinaan idhi koobaantii jacaylkeen hore ayaan u bislayey maxaa dhacoo hayiray ma hawl baan iska saarin ma hagaag baan nula socon halligtay halligtay maxaad odhan waa markaan go'aankii ku soo xidhay
sidoo kale waxa aad maqli doontaan waraysi ku saabsan farsamada casriga ah ee ka faa'iidaysiga daruuraha sida roobka loo helo cayaarihii iyo heesihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii dunida hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ee w h o ayaa sheegtay in tirada dhimashada dagaalka ka socda waddanka suudaan ku dhowaad halka bil ay maraysa haatan dadka badan lix boqol oo qof oo ku dhintay hay-adaasi qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay in inka badan sidoo kaleeto shan kun oo qof ay ku dhaawacmeen dagaalka u dhexeeya milatariga suudaan ee ay kala hogaaminayaan dhinacyada genaraal cabdilfataax al burhaan iyo oo isagu ciidamada milatariga hogaamiye iyo ciidamada degdega hogaamiyahooda genaraal maxamed xamdaan dagaalo labada jenaraal ayaa ahaa xulafo hore oo si wada jira u abaabulay afgembigii milatari ee dhacay bishii oktoobar sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii kaasi oo meesha ka saaray u wareejinta xukunka dowladeed ee dalkaasi suudaan dowlad rayida kadib markii sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii uu xilka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayey cumar xasan al bashiir xiisada u dhexeysa labada jenaraal ayaa sii korortay iyada oo isku khilaafsan yihiin sida ciidamada r s f ta loo yaqaano loogu biirin lahaa ciidamada iyo dhinaca ay tahay inay kormeeraan oo ay gacanta ku hayaan ciidamadaasi dib u soo laabashada dhinacyadaasi xiisadooda ayaa ahayd dadaal markii horeba la doonayay in lagu soo xaliyo xukun dowladeed oo si rayid ah loogu soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay afgembigii militari ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii lagu sameeyey hogaamiyihii hore ee dalkaasi hogaamiyaha wadanka suuriya bishaar al asad ayaa talaadadii asbuucan waxa uu xaqiijiyey dib u soo celinta diblomaasiyadda carabta kadib markii wadanka ugu awooda badan ee sacuudi arabiya oo muddo diidanaa in uu markaasi xiriir diblomaasiyadeedo dambe uu la abaabulo ay bilaabeen mar kaleeto inay dhabaha wada qaadaan oo ay heshiiyaan soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed oo markii dambe ay xaqiijisay dimashik ayaa yimid kadib markii muddo ka badan toban sano dowladda rayaad ay wakiilkeeda kala baxday oo uu ka socday dagaal soke ee wadanka suuriya iyo sidoo kaleeto kadib markii laba maalmood ururka jaamacadda carabta uu sidoo kaleeto soo gebagabeeyey gudaheeda siddeed sano ka hor hakadna uu geliyey xubinnimadii wadanka suuriya uu ka mid ahaa jaamacadda carabta boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxa ay go'aansatay inay dib u soo bilowdo howlaheedii diblomaasiyadeed iyo xiriirkii kala dhexeeyey wadanka suuriya sida ay ku sheegeen war-saxaafadeed ee wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudi arabiya mar dambe soo saartay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa barnaamijka dhalinyaro ee duhurnimo ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilowna ee cilmiga horumaray ayaa lagu ogaaday in daruuraha amaba fadka la da'siin karo dalal badan ayaa adeegsada haddaba farsamadaasi injineer nuux amiin caraale oo ah khabiir xagga biyaha ah ku takhasusay kana shaqeeya dalalka farsamadan adeegsada ayaa arintaasi waxa uu uga waramay wariyaha v o eda ee magaalada jabuuti sagal mustafe
adduunyada wax dhaahday waxaa jira wax la yidhaha roob la da'siiyo roobka la da'siiyo waxa u sababi kolkuu fadkii soo dhawaa baa dhulkii la qaboojiyey sandulle waa roob isagu iska xilligiis kuma diinaya dadka ka sameeyey inuu roobku doo dadka waa la qasbaa inuu roobku doo kolkii fadkii kusoo dujoogsa dhulkii kulal kama soo baxayo laakiin baraf iyo daqiiq la ciiday ciid laysku ridqay ayaa lagu soo daynaa barafkii waa tadayoorda dusha ka marta fadka waa lagu sii daayey markaa biyihii fadku wuxuu ahaa dhibco yaryaroo isku tegi kara loo taag daran kolkuu baraf dhex orda qabow baa yimi ma dhibco isku soo yaacayaan way w dee wax weyn biyihii hawadii ma xajin kartee roobki saasuu soo da-ayaa
marka markay daruuruhu samaysmaa tii cilmiga ilahay markii laga soo tago dadku kale dee aqoonta waxba waxbaa badan baa la fahamsan yahay marka say u samaysmaan fadku bi biyuhu say u samaysmaan waxay u samaysmaan haddii xaajiyadda dumarkeenna caadiga lagu yidhaahdo tashtaa biyo buuxo biyihii ay ka dhammaadaan hawada galaan maxaa biyihi ku dha hawadaa cabtay dumarku yidhahdaan soo maaha ma hawadu way cabto waa run laakiin biyihii way yaryaraadeen googo-een hawaday galeen markaa fad ku dii doone heblaayo maraykan roobkii biyahaagii yaraa meelka hindiya kadii hadday doonaan kolba dhinac ba u socdaan leed waa fadkaasi socda fadkan socda oo dhani gidigii waa biyo ogow kolkuu fadku sii madow dhaafay biyihii baa ku adbadan kolkuu fadku yar ceeryaan yahayna waxaa la yaabaa jira xayaabo oo kale yahay waa biya yaryaryaroo isku tegi karla oo taagloo hawadu lal kolba dhinac eryeliso dee ma dii karayo because biyaba biyaba weli may gaari kartidaa ma imaaraadka kale waxaa la sheegay adna waa iishat inaad ka shaqaynaysay dubay oo kale waxaa li waa saxarahaas geedihii male marka roob xoog ku da'sadaan waana ka shaqaynaysa iga warantaa waxa weeye saxaaro way ahayd waa dhab odayga sheekh saayid la odhan jiro nin hagaagsan ahaa haddii nin hagaagsan madaxii waa nin hagaagsan buu ahaa deetana wuxuu sameeyin jiray biyihii badday ku ciyaaraan dadku lacag bay haystaan adigu halkaad liter keliya isticmaalaysid cabasid ama ku maydhin shan liter toban liter qofku aqalkiisa dhexe buu ku dabaashaa biyaha wuu iska sii daynayaa qasabadu qasabadaha qaadaya meel lagu sifeeyay tegayaan meeshii lagu sifeeyey de waxaa isugu imanaya afar boqol oo kun oo litir baa isugu kaa yimaya meesha warshadaan ka shaqeynay yani waxa weeye afar boqol oo afar boqol oo milyan weeye oo litir a day maalin walba habeen iyo dhaarba guyiyo jiilaalba deeta biyihii kolka la sifeeyey qurinkii laga saaray biyo saxare asalkooga ku biirtay weeyaan laakiin saxaradii laga dilay ma cabi karto waa biyada saxaradii baad ka fikiri markiiba caaga diinteenaba iyaa ka saxahayn waxaa la sameeya markaa biyihii qurinkii laga saaray iyo kalooriin lagu daraa cudurkii laga dilaa wixii xasharaad ku nool wixii macdan ahaana waa laga saarayba wixii kale qurunana waa laga saaray kuwa meel baa la isugu geeyaa waa la qalajinayaa ciid baa lagu daraa waa kolkay qalalanba galaan galaan ama hal kiilo jooyadan lagu daraa laisku laaqaa nafaqa dhirta la siiyay noqonaysaa oo ciiddii hoostee lagu daadiyey geedkii baa markaas nafaqa helayaba biyihiina kuwan sbreyerka magaalada la geliya qasabadaha waxaan doonayaa tuumbooyinku qaadayaan lagu isbreygareeyey yaa dhirtiiba biyo biyo isku bedeshay dhirtaas laba markaa qurun biyaha qurunkii laba faa'iidanayay number one wixii ku jira adkaa waa nafaqa geedkii u badnaa waa la qalajiyo cudurkiina waa laga dilay number two biyihii saafigii macdan fara badan fara badan oo saxaradeenii ku jirtay oo bure uu ka mid yahay potassium macdana kamida potassium calcium phosphorus nitrate waxaasaa ku badan geedkuwa wuxuu raadinayeyba biyaha macdanta yar ku midhantay ayuu geedku raadinaya ilaahay baryayba kolka dee geedki wuu xoogeysa naaxaya matalan haddii gu meel jiilaala meel gu reer deganaan jiray wadankeena aad tagtid oo laga guuray oo digadii xoolihii lagaga tegay roob ku do-o geed weyn baa ka soo baxaya wuxuu ka baxayaa geedki saxaradiibuu ka musuuday nafaqaduu raadinaya bay noqotay geedka kolkuu cerka galo geedkaasi hadduu xooluhoo gaajoonaya soo agmaraan cuni maayaan waxaanay u cunayn nafaqadii baa ku badatay n matagayga daayuliy neefka xooli adigoo la mid tahay adoo gaajoonaya maanta qada lagu siiyey beriis baa laguu sii kariya cunto macaan macaan macaan saddex boqol saddex galaanoo subagana waa lagugu daray miyaad cunaysaa wadnaha iskay taagaya daaad leedahay roob ahaan buu daaya marka imaaraadka iyagu waxa waxaa la sheegay inay cusbo ku daraan hawada sare ku daay say iyagu u dhaliyaan saxaraha biyaha imaaraadka dubaay oo kale say uga sameeyaan biyaha fadka fadka dee waa fadka dulmariyunba unba barafka lagu daadinaya hadduuna bar hadduuna fad jirin waxba ku- waxay ku daadiyaan maaya waa inay roob sugaan hawadii oo dul maraysa oo fad weyn oo dul taagan dabeetna dayuurad la kiciyaa barafka ayaa lagu daadiyaa dabeetana ay biyihii isku yimaadaan soo da-aan hadduuna meesha hawadii eh, baraf ma jirin waxay da-siiyaan maaya fadka ma la kala xadi karaa ma la kala qaadan karaa yes xa- xagga ila sida uu ilaahaba wacanka roobka hay- etoobiyana highlandiska ku da highlandka ku da-a waa roobkii waddanka dhan u dii lahaa laakiin boortaasaa ka qabowo jiidatay marka roobku asaga meeshii uu qabo ka heliyu tegaya meeshiiba dhulku wuu kala sasareeyaa halka buurta ethiopian highlands waxaa laga yahay toban kun oo mitir tahay innagana ba halkan xeebtan jabuuti inay inay ku- inay sh- laba boqol oo mitir taa dhici karta dee laba boqol oo mitir biyo ma qaboobi karayaan meel qaboobi raadsanayaan ku daanaa bay leeyihin marka haddoo kale jabuuti wal xilliga xagaaga roob badan nooma do-o marka saamaynta waxaa keenaya Koos saamaynta kolkay halkan halkii waa kululaatay biyihii isku balayn karayaan haw sidaan u sheegayna biyaha kulu hawada kululi biyo kaluunbay sii qaadataa biyo ma soo deyn karto iyadaaba biyo iyadaaba biyo kale u baahan si waxaan sii cabaan u baahnay leeda marka hadda jabuuti oo kale haddaan isku dayno sida imaaraadka oo kale duba inaan sameyno maxa- maxay nooga baahan tahay waxay idinka baahan tahay waxay u baahan tahay ah, kolka dhulka qaarkii horta waa in dhulka loogu talagalaa meeshii biyo ku da-aan maruun ilaahay da-siiyo inaana iga yaacin inaan joojisto number two kolka maalinta roob la arko meeluu ku daa maalin wal- maalina kuma teexa ma- ma- sheeka dhaba maaha maalin u buuda ah laakiin xaggaasay nooga yaacayeen laakiin mararka qaarkood waxaa dhacaysaa in ay ah, ad- iyagoo biyihii ah, baddii ka soo kaceen hawada gelayaan ay iskaba qaboobi byjanis ama haw- ama hawadii adduunyadii baa iswada dabare wareegaysa hawadu meeluma taagneed kolba dhinac u socotaa markaa hawo qaboobi hadday kusoo beeganto way ina- khasaba inuu da- inay qaboojiso khasaba biyihii hadday qaboojiso wuu da-ayaa markaa
marka had- ma haystaan dhaqaalo badan oo intaan sida imaaraadka oo kale intaan eh, biyihii kala safayno oon baraf ku darno oon dusha sare usoo daadino oo diyaarado marino marka waxaan ku heli karnaa inaan biyaha kaydsano ama geeda abuurano innaga halkan waxa ugu habboonay sidaynu u- hadda u noolahay meeshii xeeba siduu roob uga daawa waqti waqti badan maaha laakiin meeshii yar taagan oo dhan haddii dhirta la beero dhirtu way neefsataa hawo qabo way neefsataa geedku waa- uu sha- uu nool yahay markaa eh, dantiisay tahay inuu markaa hawadii qaboojiyo ku hawadii qaboojiyana dee badkii dul marayay qaboobaa ku socda dhaxani kuleel kuma socdo waga u soo daaya qasab noqonaysa marka waxa qasaba wadanka saxaaro waa laga saari karaa iminka sheeko waxaa jirta imaaraadku kale dhir eh, saxaaray ahayd dhir baa laga wada beeray iminka biyaan kuu sheegay darteed waxaa jirta sheeko soconaysa oo odhanaysa north africa saxaara the saxaara la yidhaahdo oo dhir laga beerayo la doonayo maalin maalmaha kamid a wada doog noqdo roobkuna dee wuu soo doonani kol hadduu dhiriba jirto
kaasi waxa uu ahaa injineer nuux amiin caareh oo ah khabiir xagga biyaha ah ku takhasusay una warramaya wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax markana dhinacii heesaha ayaa dhegihiina kusoo dhacaya
وعلي بليسان قلت لا بعيد عني وعذر شعيكو وعلي بليسان قلت لا بعيد عني عن تربينا شداديو المسيدو قلايت وغيس إلا ذا عن تربينا شداديو المسيدو قالايت وبيس الدداديين مركو بالمديد لي إنو دمرتايتو ربتو دوادا تيري وعدياني وي بيد عمرتاي المقالة عيديو عفشي وقاديو قلو عرار عيبدي المقالة عيديو عفشي وقاديو قلو عرار عيبدي dul caaran carbaadanay eegaag togondhadu xiriirkururtuwaniye dulcaaran carbadanay eegaag togondhadu xiriirkururtuwaniye
waa hagaag heeskaas intaas aan ku dhaafno dhallinyarada ayaa xiiseeya suugaanta iyo hal abuurka waxaana ka mid ah suugaanta jacburka ah waxyaabaha dhallinyaradu ay xiiseeyaan wariyaha v o eda ee magaalada boorame ayaa haddaba la kulmay mid ka mid a dhallinyarada ku xeel dheer jacburka sidan ayuuna ugu waramay
waxaa jira dhallinyarada qaar la hibo u gaar ah oo ku saabsan dhanka majaajilada suugaanta ay sameeyaan ee ku saabsan dhanka madadaalada ayaa ah kuwa ay jecel yihiin dadweynuhu gaar ahaan dhallinyaradu cabdiraxmaan muumin cilmi oo loo yaqaano cadceed waa majaajilayste ku nool magaalada boorama wuxuu sameeyaa suugaanta la xidhiidha madadaalada waxaan wax ka weydiiyey inuu dhanka jacaylka ka sameeyey suugaanta la xidhiidha madadaalada amase jacburka haa jacaylka waa ka sameeyey waxaan ka sameeyey jacaylka adigu ereyo fara badan ereyada waxaa ka mid ah anigoo caruura weli caashaq barabacerka laga soo degay waa markii aniga lay haleelay ma garanaysaa jacaylku in midabyo baday qof kastoo bilaadan u ilaahay dheehaybadii uu waxaan maxabadu way ku jirtaa haatif baa wuxuu yidhi hawadaay bilays baa kale haadsan laba ruuxa u shay wateen buu hore u haligaa hal baa iga degnay inaan idhi hoobaantii jacaylkeen hore aan u bislayay maxaa dhacoo hayiray ma hawl baanad iska saarin ma hagaag baan nula socon haligtay haligtay maxaad odhan waa markaan go-aankii kusoo xidhay hogaankii jacaylka hadalbuulaaha ku xidhay hohe igaa yar hadalkaaga xumid waa markay jacaylkaygii naftaydii dee ay si ay u qaadaba ay garan weyda maharaad baa dareento hawshaan qaban waaye baan nacam waan isyar fahmi weyno dee xaggaa naftaadan kusoo yar roor badan waaye maharaad baa dareento hawshaan qaban waaye mahiggaan yeesho hadalkaygaad fahmi weyday hiliq baan dareemo habkii qalbigaagaan hiifoon salugay waa markaan diginta inaan kasii dhigaan doonay kabacdi markaan intaa usii wada inantii inan aadaan iskugu fiicanoo naani naftayduna ay ka heliso aniguna aan jeclaabay jacaybkuna ceeb maaha waa qof walba wuu ku dhici karaa eegayadii markaan intaa ka idhi waa ka daayay markii dambe eryahaw sabayn baa qofka biniaadmiga waa maskaxdaad ka dhaawici kartaa makaranaysa waan u turay markaa kabacdi ilaa haddana inantii waan jeclahay majaajilaystaha cabdiraxmaan muumin cilmi ee loo yaqaano cadceed waxaa kaloo ka mid a suugaantiisa majaajilo la xidhiidha heese maraykan ah oo uu sameeyey markaana uu codkiisa ku heesayo iyo heese kale oo soomaali ah oo iyagana uu sameeyey islamarkaasina uu ku luuqaynayo waxaa ka mid ah xaysiis yar baan ka daawan jiray heesa yaroo la idhaahdo oo maraykan ah iyadoo shaaxiyo waxaa uu ninku cabayay marka dambena shaaxay ku subayso marka heesta yar waxay akoda weswenesesmao akoda faryor horyor karim macalimiinsiga afkaa ka tubaya adhoontaa ka tubaya adhoontaa ka tubaya Ah.
tan ma tii aad markaa xaysiiska ka dhegaysanaysa mise waqti aad samaysa may tani waa tii aan sameeyen waa kooda wiisbeed kooda wiisbeed maba jirtaba way la- waa waa erayo laga yaaban yahay Ah,
hal heesay noogu soo gunaanad oo tii soomaaligeed aad u qaadayseed muusikana aad afka ka samayseen mid ka mid a ah. sax adduunyadu qa- adduunyadu xasilana artaana waan bedelay maan ka daya adduunyadu xasilana xubeegii jacaylkiyo xaragaad ku badanaa xaragaad ku badanaa wadhilaaninirin birin waan dhalinirin qofkaad xidhiidhiyo xidhiidhaad wadaagtaan xiisihiisu badanaa xilli tegay jacaylkee booramayo
sidoo kale majaajilaysti cadceed waxyaabaha uu sameeyey ee uu hibada u leeyahay waxaa ka mid ah in uu mateli karo laba ruux oo iswaraysanaya codkooda assalaamu calaykum baani wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waaryaa ii waran diiriye aad iyo aad baan u fiicanaa xaggeed ka timiday waxaan ka imiday xaggaa xaafadihii ha waan gartay aniguna dee halkan baan kugu sugayey waxaan maanta ah, waraysi fiican ah, la qaadanaya wariyaheena caanka ee haashim iyo halkan igu ballamiyey xaggan baan ka sugaya bal ka war naftaada adigu aad baan u fiicanaa waryahaasina waa waryaheennii warya fiican weey marka idaacadda v o eeda ayuu waan gartay way wa- very good very good very good waaya eegi isagaan sugaynaa waa majaajilaystaha cabdiraxmaan muumin cilmi oo lagu naanaysa cadceed oo ku nool magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o e boorama
waa hagaag haashim aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad wararkaasi ka dhagaysanaysaan iyo barnaamijyadaasina waa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha
aad kuna waraysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuma soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka qaradda yurub ee champions league ciyaarihiisa semifinalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday waxaana lugta koowaad gegida benabeyu ee magaalada madrid fooda isku daray kooxaha kubadda cagta real madrid iyo manchester city kooxda kubadda cagta real madrid ayaa gool la hormartay goolkaasi oo ahaa mid aada u qurux badan ayaa goolhayaha kooxda manchester city waxaa dabamariyey ciyaaryahan finishes junior hase ahaatee kevin debroyner ayaa kubadtii oo kale ah waxa uu isna dabamariyey goolhayaha kooxda kubadda cagta ee manchester city aan idhaahdee real madrid waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal iyadoo lugta kale la isugu soo noqonayo toddobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city labadan kooxood ayaa fooda isdaraya mar kale ciyaaraha semifinalka ee horyaalka qaarada yurub ee champions leaga iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee manchester city lagu reebay haddaba sanadkan manchester city sanadkii hore ma ka wanaagsan tahay oo awood ma u yeelan doontaa in ay ka adkaato oo ay kasoo gudubto kooxda kubadda cagta ee real madrid arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxaa ila falanqeynaya cabdifitaax shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota shabalaala soo dhawow waa daawanaysay labada kooxood ee manchester city iyo real madrid kubad noocee ah ayay soo bandhigeen maxaase adiga ciyaarta kaaga baxa
runtii ciyaarta markaa fiirisid mascadow qaybta hore waxay u ekayd ciyaar maasiti shan iyo labaatanka daqiiqa ugu horeysa ilaa soddonka daqiiqa ugu horeysa ay gacan sareyso oo ay baastamayso oo real madridna ay tahay difaac taasoo real madrid mar walba laga filayay in ay maxaa la lahaa manchester city oo form ah ay ka warsugto oo dhulkeeda ka ilaashato awoodda ay leedahay real madridna ay tahay in ay weerar celin samayso marka weerar celinta ayaa u shaqaysay ayuu gool qurux badan waxay ku heleen kubadda ay kasoo shaqeeyeen kamaviga iyo ninkaa la yidhaahdo modridge ayaa imaatay kalabarka venuses junior oo laga filayn ciyaartooyda kubadda aada u darbaysan aan ahayn baas iyo goosmo lagu yaqaano ayaa gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay waa tahay sidoo kale way soo barbareeyeen kooxda kubadda cagta ee manchester city kevin debroner sidoo kale waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii garoonka ugu wanaagsanaa inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen inuu finishes junior wacdaro soo dhigay labadooda marka loo eego qaabkau ciyaar debron marka aada eegto ciyaartii ay soo bandhigeen muuqaal noocee ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tegayo guriga manchester city ma muujisay manchester city awood ah inay gurigeeda ku badin karto runtii maysan muujin ciyaarta ay mancity ma caawa dheshana waxay ahayd markii real madrid ay gool heshay oo qeybtii hore la maray qaybtii labaad waxaa soo zaa-iday oo kor usoo qaadnay kalsoonida kooxda real madrid iyo taageerayaasheeda inkastoo real madrid ay ku fiican tahay contar ataaka haddana waxay ku darsatay in ay kubadday waqtiyada qaar haysato mancityna waxay ka fikirtay dhinaca kale marka laga fiiriyo in gurdadooda ay joogaan ciyaarta aysan iska dilin oo taigan ama labada kulan ciyaarta hore hataa khaladaad badan geshid sidii liverpool oo kale marka city waxay dheelisay game taxadara oo ah hal hal lagugu lahaado laakiin yaa lagu labeen waa naqaanaa city kooxda kubadda haday qabsato way soo caburisaa way kusoo yaacdaa ma sameynin dhulkooda istaageen real madrid marka kalsoonidooda kor usoo qaadmatay intay goolka lahaayeen habiyay ahaayeen mancity isku dardar kubaddeedu way gowracday ayagoo ka fakaraya kulankii itixaad wagat maxaa filaysaa kulankii taxaad
runtii itixaad waxaa la filayaa in ay mancity kubaddeeda soo laabato ay wax kasabto bositionka la wareegto bositionkii ay ogolaanaysay inay real madrid baabastamaan in ay diidi doonto markay taageerayaashooda hoos tagaan oo ay ileen kulan dambana oo ma jiri doono waa kulankii ugu dambeeyey ee isqarxin doono ilaa ay natiijo ka hesho real madrid dhinteeda xagga waxay ku tegaysaa inay state the game wax loo dheelaan oo dhulkooda dheelaan isdifaacaan contrataga hadday helaan ay ku ciqaabaan city si kooban manchester city ma ka gudbi kartaa real madrid
runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsan yihin marka la fiiriyo haa markaa fiirisid manchester city maxaa la yidhahdaa awoodda ee leedahay iyo real madrid oo aada u daciifsan real madrid haddana gurigooda bareejaha ku galaan itixaad natiijaha kaa gasho hadda ciyaartan haddii la leelaa real madrid ay badin laheyd gurigaas waxay wax ay ku sugtay haysan laheyd laakiin hadda wax ay ku sugta ma haysato waa inay soo baxdaa marka real madrid oo aan natiijo haysan itixaad haday tagto ani ahaan waxas leeyahay in city ay soo baxayso dadba dadka qaarna waxay yidhaahdaan eh, real madrid gurigeeda iyo guri kale kalama taqaano eh, barcelona copa del rey hal eberbaa ay kaga soo adkaatay guriga eh, real madrid haddana camnu afar ayay ku dhaliyeen kala duwan laakiin labadan kulan Eh, AC Milan iyo inter Milan laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada milano ayaa iyagana caawa kulmaya Eh, labadan kooxood maxaad filaysaa iyaga
runtii AC Milan Inter Milan eh, Inter Milan ciyaartoy fiican oo firfircoon laakiin AC Milan ayaga laftirkooda Napoli iyo soo tumeen lama yareysan karo Eh, yarkan Portugiiska oo dheer ay wataan waa real threat eh, garabka ka dheela Eh, ii sheeg magaciisa maxaa la yidhahdaa Eh, Rafael Leao evelio ha aada u fiican yahay yarkaas oo kale Eh, uma maleynaya Inter Milan inay ciyaartoy noocaas oo kale oo laba nin iska leexin karo goosha aadaya uu jiro yarkaas wuxuu ku socdaa qaabkii imbambe iyo venus oo kale venus junior oo kale marka waxaa isdhihi karaa meesha ay soo mareen labadoodaba marka la fiiriyo ac milan dhulkay soo martaa adag oo ah napoli oo horyaalka labaatan dhibic ku qaaday in laga da- in la- laga reebo champions league mid filaya mee way Eh, waa tahay waxaan eh, inkastoo dadka qaar ay leeyihiin ciyaaryahan eh, rafael leo kulankii kanka horreeye dhaawac ayuu garoonka kaga baxay inkastoo taageerayaasha uu sheegay in uu eh, caafimaad qabo lam- la ogaan doonay haddaba haddii uu caawa ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta eh, in ac milan garoonka usoo galo shabalaala aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal xubinteena ciyaaraha intaan kusoo gabagabeynaa tana kulan dambe waa mascad dawida ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha ayaad wada dhegaysateen markanna kusoo dhowaada mar kale iyo dhinacii heesaha oon dib ugu yaro noqon
gabaryahay nafsigu sida geed harkii ayuu la badagelin xadbagiisiira gabaryahay nafsigu sida geed harkii ayuu la badagelin xadbagiisiira ay gowriciine keene yaha keene yaha kiniye gardaran
heeskaasi ayaa guud ahaanba gabagaba u ah barnaamijkeennii dhallinyarada maanta ood kala socoteen idaacaddeenna duhurnimo waa sahre cabdi axmed oo idinle intanu mar kale ismaqli doonno isma dhaafan haatan